Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa dhagax dhigay dib u dhiska wadada laamiga ee isku xirta degmada Guriceel iyo caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, taasi oo lagu dhisayo iskaashiga dowladda iyo shacabka Galmudug. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirro, xildhibaano, guddoomiyaha degmada Guriceel iyo xubno ka socday ururada bulshada. Guddoomiyaha degmada Guriceel Faarax Cabdi Macalin ayaa ka warbixiyay baahida loo qabay in la dhisa dhismaha wadadan.
oo maantay guriceel nuugu yimid si ou halkan nuugu dhagax dhigo runtii arrin baahi weyn loo qabay oo ah waddada laamiga ah ee ka baxda guriceel ee tagta dhuusamareeb waxaan dhihi karnaa runtii waa mashruuc baahi weyn loo qabay guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaanna bulshada reer galmudug waxaan ku leenahay mudan madaxweyne waa ku mahadsan tahay waana kugu ammaanaynaa waana kaaga amaalhaynaa haddaan nahay reer gurceel in mashruucan dhismaha waddooyinka aad maanta inooga dhagax dhigto degmada gurceel noona garatay inaan baahi weyn u qabno oo aad halkaan nooga bilowdo garashadaada iyo sida reer gurceel aad ugu kalsoon tahana waxaan ku leenahay madaxweyne annaguna waa kaaga amaalhaynaa reer gurceel amaalka aad gashatay inay kuu gudi doonaan insha allahu tacaala dad yaqaana wixii loo galay waxaan nahay dad yaqaana wixii loo dhibay marka maantay iyo maalmo badanba wixii aadna gashatay oo aad nagu beeratay ayaad naga heli doontaa insha allahu tacaala Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo dhagax dhigay dib u dhiska wadadan ayaa tilmaamay in shaqada dib u dhiska wadadan uu bilaabanayso sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana dowladda ay diyaar u tahay qalabkii lagu dhisi lahaa.
yihiin reer guraceel dadaalkiinna iyo waxqabadkiinna iyo dowladnimada iyo dib u dhiska dalka qaybtaad ka soo qaadateen baad ku ammaanan tihiin waana sida aan kugu doorannay waxaan rabaa inaan idhaahdo kaalintiinna ka qaata mashruucan sidaad og tihiin wejigiisii koowaad waxaad qalabkan hadda diyaarsan soo bilowday dowladda galmudug oo kaashanaysa ganacsatadeeda gaadiidleyda qaybaha bulshada muhiimka u ah arrintan maantana bilowga iyo dhagaxdhigga halkaani wuxuu yahay mid aan isugu tegayno oo isa kaashanayno oo dowladduna kaalinteeda qaadanayso intay hore u soo qabatay iyo si joogto ah shaqada soconaysa intaba ay qaadanaysa kaalinteedii bulshadana waxaa laga rabaa qaybaheeda kala duwan meel kastoy joogto la joogo in laga qayb qaato mashruucan waxaan rabaa halkaa inaan si gaara uga xuso waa mashruuc loo dhan yahay oo lasa kaashaday ganacsatada qayb weyn bay ka qaadanayaan waana soo socdaan waa diyaarsan yihiin Dhismaha wadadan oo isku xiri doonta magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ayaa door muhiim ah ka qaadan doonta horumarinta isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo howlaha ganacsiga